walankii xalay ifaaqda dhaca markay ahayd toddobada saac iyo afartan daqiiqo ayaa waxaanu soo weeraray kuwii nabaddiidkii ahaa kolay ciidankii ay soo weerareen way meeshii waa ka carareen kuwii oo nabaddiidkii ay meesha meeshii ay soo weerareen waa la iska difaacay kuwii nabaddiidkii ah waa carareen
waayahay halkay soo weerareen marka shabaabku
waxay soo weerareen rug ku taala degmada afgoy gaar ahaan meel la yidhaahdo buulifooli oo jidkan kabiid mareerin ka imaada ciidankii booliiska ee degan ay soo weerareen waana la iska caabiyey waana la iska difaacay waana magaa meeshii waa la- waa la- waa- waa ka areen waxay ku laabteen meeshii ay ka yimaadeen Een, dagaal hadduu dhaco khasaare ayaa jiri kara marka khasaaraha soo gaaray ogaantaada ciidamadii dowladda oo dagaalka la galay shabaab
wallahi annaga wax hataa wax yar hataa nama soo gaarin ama dhimasho dhaawac midna nama soo gaarin ayaga markay habeenay hal waaga markuu hoose ahayd ee waaga markuu baray meeshii meelihii limameed dhiigooda meelaha dhiigooda meelaha da ayaan aragnay laakiin annaga hadda waa aad dhimashadooda ama maarki laakiin dhiig badana meelaha iyo qas rasaas ay rasaas ay ka carareen wax meesha waa waa lagu soo arkay
Een, marka ma jiraan dagaalka kadib howlgallaa sameyseen iyo ciidamadu meele ay baaritaan ay ka sameyn intaba isla habeenimaba lagu dabagalay isla habeenimaba lagu dabagalay meesha marka magaalada meesha waa ka baxsan tahay magaalada meesha waa ka baxsan tahay dhinaca wixii oo meesha i- oo ciidanka deganya wixii ka hadla waa beer beero waay ma garatay
haye m- iyay soo qabtay marka ciidamadu
ya howlgallada haddaa sameyseen ma jiraa marka dadaa kusoo qabateen oo shabaabka qudhuda ka tirsan kuley hadda waxaan aan soo qabnayn male laakiin duurkay gaweedkay galeen niman oo iska cararaayo waay oo naflacaariya waay niman iska cararaayo oo habare kor kusoo tutuuray oo iska cararaayo waay
laakiin amni darada degmada afgoy way soo lalaabtay soomaantaliya waa tii hadda karbam gacmeed suuqa lagu tuuray hadda ani gudoomiyaha degmada gudoomiyihii hore ee amniga hadda waxaan taaganahay degmadaan joognaa gudoomiyihii amniga hadda ee hadda waxaan joognaa maadi in la yidhaahday ee gudoomiyaha degmada abdinaasir aniga hadda waxaan taaganahay fariteedka magaalada dhex taaganahay
ma ma kormeeraa sameynaysaan oo amniga xaggiisa ah maya aniga kana magaalada meel alaale meesha xor waay meel alaale meesha magaalada afarteeda koon ciidana degan afarteeda ciidan waxaa amni darani magaalada dhexdeeda ka jira ma jiraan laakiin ayadoo saas taa ciidamadu ay degan yihiin ay haddana shabaabka weeraray ay fulinayaan qaraxyaha magaalada ka dhaca mararka qaar weerarka ay fulinayaan magaalada geeskeeda ay meesha meesha ciidanka me- oo degan yahay magu wax magaalada dhexdeeda ah wax la yidhaahdo ma jiraan
waayahay wararka qaar waxay sheegayaan in magaaladu weerar uu kusoo qaaday gudoomiyahiro degmada afgoy oo wararkaas warbaahinta qaar baa qoray maxaa ka jira
sidaan cidina soo weerartay shabaabay noo tahay cid kasta ahaatee
shabaabku ayagu rasmi ahaan magaaladu ilaa xaggee kaga jiraan
marka magaalada meel magaalada ka baxsan yihin uma dhow magaalada degmooyinka afgoy meelo yaryaro ay ku sugan yihiin waa jiraan laakiin hadda magaalada waa ka baxsan yihin magaalada degmooyinka afgoy tuulooyinka afgoy hadda ayaga ma haystaan
taliya maxaa hor istaagsan marka shabaab in gobolkaas eh, degmada afgoy weliba dee tuulooyinka hoos imaada ay shabaabku joogaan in laga saaro ciidamadu ay qabsadaan maxaa hor istaagsan saas saas jawaabteeda dadka maamulka degmada weydiinay ani waya meesha ani aan oo amniga waa weydimaa taas de- maamulka degmada weydiiyey oo gobol
waaya xitaa qudhida amniga markaan usoo laabano mararka qaar een, ciidamada canshuurta aruuriya ee gudaha suuqa degmada afgooyay waxaa la tilmaamaa in kooxo u baskoolada kubaysan ee dil ay ay u geystaan
Ee, ma oo canshuur aruurinaya ma jira canshuurta waxaa aruurinaya milishiindi ay ciidanka booliiskana waa waajibiyaa wax ciidan aan canshuur ogaa ma jira horta taas waa ka qaldan tahay meesha waa canshuurta qaadaa booliiska ee, oo milishiindi
waaya marka hadda ugu dambeynta marka ammaanka degmada afgooya waa sidee degmada afgooy maankeeda waa wax dhibaatana kama jirto wax dhibaatana kama dhicin wax barbilaana kama jirto dadka waa ganacsanaya hadda aan kula hadlayo dadka waa ganacsanaya ganacsiga oo wata lixsaa shansaa sideedsaa wax aragtaa magaalada aad ka doonan kartaa waxa dhibaato ka jirta male degmada afgooy marka taasoo la macnaa in ammaanka degmada afgooya sidii hore uu ka sareynayo
waa saas waa sax ammaanka degmada afgooy kulley meelaan wax ka dhicin male laakiin ammaanka degmada afgooy waa boqol kiiba boqol waa dhihi karnaa